Qofba waa i hiisaa,qofba waa i hiisaa, ileen meel kuwaaboo waynu kala fogaanay. Miyaan ku warramay weli? Qofba waa i hiisaa, ileen meel kuwaaboo waynu kala fogaanay. Miyaan ku warramay weli?
bismillahi raxmaani raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka waayaha nolosha oo toddobaad walba maanta oo kale hadahan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda isnaha ee magaalada jowhar Qofba waa i hiisaa, qofba waa i hiisaa, ileen meel kuwaaboo waynu kala fogaanay. Miyaan ku warramay weli? Qofba waa i hiisaa, ileen meel kuwaaboo waynu kala fogaanay. Miyaan ku warramay weli?
barnaamijka waayaha nolosha maanta oo kale hadahan oo kale ayaa toddobaad walba ka dhegaysataan idaacadda isnaay waxaan toddobaadkan aan ku martiqaadnay cabdicasiis cabdulle maxamed oo ka mid ah dhallinyarada ku nool magaalada tani jowhar ee caasimadda hirshabelle sida caadada aheyd cabdicasiis waxa uu ka warbixin doonaa xusuustiisa caruurnimo waayihiisa waxbarasho iyo heerarkii kala duwanaa ee uu waxbarashada dabcan uu soo maray cabdicasiis kusoo dhawow barnaamijka waayaha nolosha ee idaacadda isnaaya marka xigtana waa kuma cabdicasiis waa ku dhawaay saaxiibkii shiine magaciiga saddexan horta waa cabdicasiis cabdulle maxamed oo ku dhashay jowhar kuna barbaaray jowhar cabdicasiisna waa ninkaan sanad oo xasuustaa waxa waaye labada kun iyo saddex nolosheyda waxaa horta nin iska dhib badan oo ah oo iska foodiista ah xilliga yaraanta ilaa xataa waxa uu dhib badnaay oo maamada al soo maray waxaa waaye ilmaha markay yaryihiin waxa waa waa la miraa mugti miritaan qof ka fahmayn micnaha ilmaha inaa habeenkii dhasaq dhex soo kacaayo caana la siinaayo marka maamadan waxa waa markii ani dhashay kadib cunug haddi uu soo xigo kow iyo toban sana ka weynayo iima soo dhowo intaasna marka ani la korinaysay waa qof marka markuu saas yahayn waxa waa iska dhib badan yahay oo cunug boos kusoo cariinaya jirin marka sileemiraa mirti anaa ku akhliyaystay aligu diyey ilaa maamada waxaa la gaaray ilaa todoba sana camal anoo akhli leh wax fahmaayo marka marka ugu darneed waxay ahayd waa guriga waxaa nala deganay habaryartay hooyadii la dhalatay iyo cid kaloo dirsnaleed habaryartayna waxaa ujoga cunug ana camal eh oo saas camal asna la miro oo marka mirtay waxay ku tashtay inay naga gooyaan marka ilmano iska dhib badin waxay u bartaan ma laga reebi karo mirtay waxay isku labadooda ku tashteen inay labadan naga gooyaano oo caawadaas wax nala siininba oo noola jaakin marka waa kasoo kacay nin wax fahmaayo aqli lehna waa ahay waa kasoo kacay habeenkii caanaha rabaa dhahay idoo todoba saac maray tahay xilay saqdhex mina markaasaa caani waxaas ma jiraan waa weynaatee jiifan iyo waxaas iska dhaafay nin weynaatee nin waxaas bart baa marka warkaas yeelaya waa uy adi maamada marka waxay isku dayday inay diris ka kicin oo lagu yaabin waxay is dhahday kan iska aamusi waxaa xasuustaa biyo inay doontay ee sokor igu soo dartay mid ugu daro marka waxay ahayd nin akri laa ahay biyo ikii baa kala fahma ogtahay markay ii keenta quwaa dhahay waxaa dhahay caano sokor igu daray biyaha sokortaa diidaa mogtahay caano sokor igu daraadhahay marka markaas isdhaas maamada kanyuu ku ceeweynina iskii wadilaa iyo asagoo iska bis marka nolosha waa iska dhib badan tahay waa ku akhliyaystay markii xilligaas xilli nin fiican oo akli laho todobasano jir camal ahay xilligaas alaas wax leysiinayo leemiraay markii dambena waa ka go-ile dhanka waxbarashada dugsiga qur-aan kariimka dian ka bilaabno bal bal nooga sheekay waxyar xilligii sida dugsi lagu geeyey iyo qur-aanka kariimka sidaa ku ahayd dugsi markaa dhiganaysa dugsi horta hooyada ay geysila khayr asi oona ugu soo dadaasho isoo waxbartay marka dugsi waxaa waaye cunug kasta dhibaato liya mogta dugsi waxaa ahay an maliyatumiin unkaan cashiro ka bixi waaye iyo suucii hogafi maliyatumiin laakiin maalin kastana waa liyatumaa waxa liyatumaan waxay ahayd cunug dhib badan ahay qof loox iska dhiganayo qadiis iyo waxigiis isku dul saarina imaan ka daadina waa ka dardara maalin kasta marka macalinku waxay gaartay xataa macalinku oo dhibsoo ninkaan ulma karto oo isdhaa oo cunug dhib badan ahay waana dhimiyay qur-aanka maasha allah weli xataa markaa dhimay aa kusii ciiliyay qalin labaad aa sii dhamiyey waa si fiicanaa la waxbaray waa lagu soo dadaalay laakiin cunug dhib badanoo maalin kasta lagasoo dooday eed mid igu darneed waxay ahayd markaa dugsigii acbaar joogay oo soo qur-aanka soo gaaray quli ayol kaafiruun waxay ahayd waxay u dhacday iyadane micnaha macallinka cashirka markuu iimirinay qulyaa ayuhal kaafiruun oo dhaa mugta aan nima kari markaisto qulyaa kaafiruun ay dhaheen si loo celcelinaya macalinkuna igu daali utome marka waa xanaaqay ilmana waa iska hay waa baxay macalinka masquul aaday macalinka markuu masquulsha aaday intaa fiiriyey ilmaha iska buujiyay wax loox dhaqanayna iska dhihiyay aa soo baxay aa guri toos u imaaday maamadii oo imaaday hooyo waxaa dheh dugsi biswa waa isku dhammaatay aan dugsi dambana ma rabo macalinkan u tag ninkaas dugsi waa ka baxay dheh marka maamadana maama ilaa khayr asiya waxay aad u dadaalaysay dugsi maxaa ku nacday ay dhahday macalinku waa itunya dhaa korkayda waan barirsan aan ujeedo ma rabo yaa dhah dugsi damban uma socdo waayahay dhahday macalinka u tagaa waan israacaynaya dhahday micnaha qof waxay iska dhigtay oo caadi ah oo macalinka la soo hadlaan xijaabkeeda soo qabsatay gacantayga soo qabtay way soo waday macalinkiiooda dugsi dhex fadhiya inta i keentay ee dhahday ninkan hadduu maalin walba maalin kale oo dugsigan kasoo tago aadaa mas-uuliyadda iskale macalin qabo saaxad u tunti usii la wajibaar inuu soo dhuntay dugsiga soo dhuntay waa ani imaado waa micnaha si oo farsamanaysanay i khiyaantay macalinkiiga soo waxayna igla soo hadlaya iska dhigtay waan ugu sii dirtay maalintii horta kadib waxaa ugu dambeysay maalintaas kadib inaa dugsi u goynin laan waxaa guriga haddaa imaado maamada ay kasoo horeysay igama yeeleyso xaggan haddii oo gagambi macalinka ay tumee marka si fiican ay usoo dadaashay maasha maamada maasha allah way usoo dadaashay waaya waa gartay yaa ka xasuustaa ciyaalkii ama arday dugsi aad dhigin jirteen
walaahi dad badanaa ka xasuustaa oo saaxiib a aheen isku cashiraa aheen dadna waa cashirku way naga hereen horta ardayda maxaa waxaa kala kala tahay micnaa qof wax fahmaayo oo cashirkii loo dhiga bixi kara iyo dadku hiraayo cunug waxaa jiray oo maxamed ilahay oo saaxiib nahay dirisna aheen markaa isku cashira aheen waa isla soo bilaaban ilaa jalaad arbaca isla soo gaarnay kadib marka cunugii waa cuslaatay anna qur-aanka markaa intaas soo gaar si fiican aa sii fahmay ii fududaatay inaa qur-aanka bumsiyaa rabay marka macalinkana waa u adkey jiray ninkaan la jir asbar si fiican fahansiyo i dhihi jiray waa u adkey jiray markii damba laakiin waxaa la dhahay qof kasta hooyadiis asoo wadato guri dugsi akeysata waxay salaadii lasoo dheelmana cunugii marka dhanka dheelmashada iiga heri waa hooyada isoo wadi jirtay ilaa khayr hasiiyo way keeni jirtay dugsiga xilligii loo baahanya ay keeni jirtay macalinkaas waa la geli jiray ilaa ardayda maxaa la dhahay ninka ugu soo horeya ahaa jiray marka macalinka wuxuu arkay inaad dadaalaya maamadan ay ugu dadaalayso oo dugsi ciyuul kaana lasoo dheelminaya subaxnimo maamada ay kasoo kiciso markii dambe ninka waa ka heri waa iga heri micnaha an waa cashar kale alii dhigay waa kala loox baxnay waxaa xasuustaa yarka saaxiibkii marka aan dhamaynayay oo wax soo marayay isniin farqi weyn aanu dhexmi yar kale waxaa jira laakiin aan isku dhimani oo saaxiib aa ahayn liibaan atoore la dhihi jiray oo saaxiibo dhow aa ahayn oo dugsi ninkaas micnaha waa igu horeeyey dadka hortay dhamiyo ahaay ninka wax iimiiri jiray ilaa khayr asiiyo oo in wax ifahansii jiray macalinka markii laga soo tago oo u dadaali jiray oo ahaay inshaan anka salaama hadduu lacal dhegeysanayo barnaamijyadan ku xeeryahay waa nin saaxiib fiican u ah uu soo dadaalay qur-aanka in badan ifahansiin badan way jiraan marka ula soo koobi karin oo saaxiiba ahayn waaya waa gartay ka waran xiriirka adiga iyo sidoo kale xilligaas oo caruurnimada dee ama ah yareed idinka dhexeeyay adiga iyo sidoo kale waalidiintaada horta markii yaraa wax iga dhib badnaayo male hadda markaa weynaada hadda wax buuq iyo dhibaato wax iga nacba ma lahan laakiin markaa yaraa waxaa ahay qof haddii wax laga hadlaya xataa yaraantiisa oo inuu banaanka taga cid gurigiisa oo dhagaxii jiray oo maamada yar waxay gaartay saddex malac camal ee isbitaal igu ciyi gegeyso ee dhahda ninkaan waraawo muu qabaa isbiilita muu qabaa ee maamada iga yaabta xilliga yaraanta horta waxa ig dhib badnaa malaha saas ay tahay ninyow markaa soo akli haystay waa kastoo iska cinta hadda marka qaar hadda waxaa u shalaaya ninyow yaraarnimada marku wexliya yaa yaraanta ku wexliya sababtan waxaa hadda oo ku jeclahay xilligaas ninyow waxaa liigu baryi jiray jiifo dugsiyaas tag soo laabo naso haddana waxay iga marowsaa wax igurdi oo igurdi jecel markaas wax iga necbanay male waxaa micnaha in lee cariirinayo oo lee dhibaatayna umali jiri markaa yaraay oo micnaha banaa inaa u baxa iyo dadka dhan ficiyo dhan oo leega reebayo dugsiga markaa ka imaada maamada jiifo dugsiyaas iyo waxaa la yaraad guri inaa udhexeeyo weyna ii fiicnaad horta cunufa taala ah marka oo dhib badan haddana wallaahi haddii la dhaacaawo hadda xilligan jiifo ilaa iyo beri iska jiif salaadii usoo kac dugo raashin iska seex maalinta kale haddana sidaa samee hadda waxaa iga jecel male xilligaasna dhibaato baa arki jiray inaa micnaha gurigaas lagu celiyay lee horsiiyey nasiina lee siiyo ah dhibaato arki jiray marka yaraanimada horta way iska dhib badan tahay laakiin cunug dhib badana ahay oo qof kasta la dagaalayo ilmaha lasoo dagaalayo maamada markasta waa lasoo doodi jiray laakiin hadda laba qof hadda int isku dagaalayso banaankaas inaa ka maraa jeclahay oo dhibaato diidaa noqon fahmin marka xiligi yaranimada waalidkana markaa gastoo soo weynaado isku ficnaan maasha allah ilaa haddana isku fiicanahay laakiin xilligii yaraa ciyaalnima iska heesu haddaa wax yar leega halay horay kaxanaaqi jira dadkaa dhagaci jira markaa yaraa micnaha waxaa umaleyn jiray inaa dhibaato leegu hayo ana le cariirna baad marka wax soo fahmi laakiin oo qur-aankana aa fahmay oo si fiican aa usoo akhliyaystay wixii loo samey jiray micnaha inaa iskuulkaas loo celiyo in waxbarashadaas lagula dadaalo kadib waa fahmay inaan dantay laga shaqeynaya cabdicasiis ma jirtaa riyo aa lahayd yaraantaada oo aa ku riyoon jirtay mase ku guulaystay riyooyinkaas walaa horta qofku markuu yaryahay markuu soo wax soo fahmo soo akhliyeysto riyooyin badan oo yeelanaa riyo waa lahay ilaa haddana waa kudaba jiraa micnaha waxaa jeclaa inio markaa yaraay micnaha keligii ahaa iyo ummadda dhan ahaa ma aqaaneen markaa weynaado oo lacag yeesho inaa dadka masaakiinta a caawiyo oo maxaa leeyahay wax a ku taro oo dadka a caawiyo dadka masaakiinta waxaas a ka warhaayo masaajidada aa dhiso dugsiyaal aa dhiso oo markaa lacag aa yeeshta laakiin weli waa kudala jiraa waxaa sidoo kale saa-id u jeclahayo inaa ganacsi sameeyo oo ganni qof ganacsato oo la yaqaano oo caana aa noqdo ilaa haddana waa rajeynaya weli ma gaarin laakiin dadaalkeeda waa ku jira waa ku dadaalaya inaa noqdo insha allah waxaan rajeynaya rajadii ugu weyn horta mustaqbalkii intaasay ahayd laakiin weli hadda waxa saas ugu soo riyo jira oo hadda weli aa taabtina malahan wixii dhan waa weli waa raadinaya cabdicasiis dabcan waxaa tahay qof oo ku wanaagsan dhanka curinta goorma ogaatay inaa wax curin kartid
walahi waxaa ogaadanima inaa wax curi karo oo maxaa le wax inaa isku dayo oo samey karo oo macnaha qof wax samey karo oo eray qori kara inaa waxaa ogaaday mar aan dugsigana aan dhiganayo laakiin qur-aanka aa si fiican fahmay iskuulna aa iska dhiganayay waxyaalka xaafadda iska ay gastoona weynaaday naftirkeeda markaas waa shaqey jiray oo qof oo markuu xagiis ka imaado dugsiga laga soo dayay kadib suuq soo galo iska shaqeysta iska xamaasho marka waxay ahayd niyow labada kun iyo todoba iyo tobanki micnaha si fiican inaa wax samey kara ogaaday saas ay tahayna waa isku sii dayn waxaa isku tootoosiyey waxyaabaha qaar xataa hooyo uu sheegay jiray waxaa marka laakiin waxaa jira qof abtigeeya oo hooyadii la dhashay oo waxaa si fiican ugu fiican ad marka waxay dhihi jirtay new abtigaa camal noqo rabtaa sida abtigaa camal abtigahaasaan wax waxeeyo laakiin markaas saas muusi dabagelin marka inaa wax la curiyi iyo wax la qori inay micnaha beela iska tahay waxaa ogaaday asi fiican fahmi lagu kalaatikuyo si fiican si dhexgagal waxaana kamid ahaa ereyada aan curiyey waxa waa adduunyo waa giraangir socoto waagii dilaacaba marna waa wareero marna waayo qurux badan waaxidkii ku uumay taladaada saaro wardig iyo wanaaguna cidna yaysan kugu dhaafin waay cabdicasiis jaceylka saa isku yihiin
walaahi horta jaceylka waa isku fiican weliba waxaa ahay dadka saa-idka daacad u ah oo jaceylka si fiican u aaminsan oona daacadda ah waay waa gartay cabdilcasiis waay aragnimadaada ama intaa yareed dabcan waxyaaba badanaa soo martay sida layaabka farxad iyo murugo maxaad noogu sheegi kartaa intaba walaahi xilli horta waayada caruurnimada waa waxyaaba horta ilmaha waxa waaye inta badan farxad lay u badan tahay oo xilligaas wax kalama fahansanid waa maraa bir aad dawa bursatid oo garaangir aa wadid mar waxaa ciyaalka xaafadda iska tahay mar kabtaa bilataa mar aa iska dhiishid mar aa banuun iska ciyaaraysid marka inta badan horta farxaday u badneed wax hadda aan la murgiyo maxaa lalahay xilligaas isoo marin ma arkin oo farxaddaas iyo baashaalkaas iyo inuu ilmahaas kaga dhex jiro maayne waxaan hadga murugooda oo aan isoo maray usoo dhacay ama aa arkay ma jirto layaabka dhankaas layaabka iyo waxaan la yaaba caruurnimada iyadaaba layaaba mogta inta badan oo maanta oo dhan wax lala yaaba iyo ilma oo isdaba bursana iyo cid wax laga soo haleyna iyo iyadhanaaba iska layaab socotee oo micnaha sida micnaha wax ma fahansanid waxaa haleynaysid inaa guri dhagax aa kurtuutrid oo micnaha dhagaxaysid waxaase micnaha wax kulama ah dadkina waa kula yaabaya waay waa gartay ciyaariyaa ciyaari jirta xilligaas maxaa ka mid ah yaraantaada
ciyaare aa ciyaari jiray aa u badnaayay waxay ahaayeen iyow geedaan garaangirta inaa wada iyo waxay ahayd kabtaa birta wax ladhaha oo iska dhiiri jirin iyo waxaasay u badnaayeen geedaan bitirida oo la garaaca iyo waxaasay u badneed iyo inaa banuun iska dhidheelno ciyaalka ilmaha yariska iska falaadno intaasaa u badneed baadiyi waa tagay laakiin baadiyi micnaha in muddo aa joogay aa ku dhaqmay ma ahayn inaa tago laakiin anoo inta badan mar waxaa tegay akli leh wixii uliyaa badnaa xataa markaas aa kala soo kulmay waxay ahayd micnaha gabar oo adeerkeeda leela guursanayay iska aad caadi iska dadkii baxaya iska daba kacay aa kamid ahayn marka waxay ahayd baadiyaha meel oo la gurguri cidaha gurguri ahaayeen waxaa ula yaab badneed marka maalinta markaa tegey moota raacay mootad ayaa ka degay markaa ka degay marka masquul ay hayse waa fiifiiri wax masquul meelahaas ka dhow oo la gala ma lahan waxaa isdhahayn dadka haddaa weydiisin saa maxaa isdhahdin oo aa dhahaydin inaa lagu layaaba laga yaaba shibka dhe waxaa iska qaras galabay aad xiliha tegaysaa u joogay maqhribkaa la gaaray maqhrib waa la dukaday saa-id ii qabatay marka waa maqhrib markii wax yar laga soo wareegtay oo cishaan loo dhabayo adii dhulka oo mugdi mugdi oo noqday oo cadceed sii baaba-day ahayd marka waa ishayso waay waxaa ciddii anaa u tagaa dhahay an masquulaa rabaa meeshaan masquul ma ujeediye masquulaa lihigeeyo markaasaa laydhaa nima meesha masquul ma jirtee inta ka bax geedahaas gadaashooda fadhiisay waxaa kusoo dhameysay soo laabo markaasa waxaa dhahan geedahaas gadaashooda inaad tago waaba kacabsanaha dhahay waxaa leeyahay wax kale soo kulmaa ma ogi meeshaan juqjuqo haddana mugdi waa nal ma lahane si xale markaasaa waxaa waxaa xasuustaa wiil ade laba wiil oo adeerkii dhalay oo mid ka yaraa mid aan ilfac ahayn ay raaceen marka meeshaas juqjuqdi waxaas waraabi waxaas iskaga nool mugta marka wixii begi oo xaajadeeda aa gutay oo maxaa laleeyahay wixii dhammaystay oo waraabi yeeri caagi iyo ilmihii ila socday markuu waraabaa yeeri ugu dambeysay anoo orda aqalka galay ciddii xataa albaab fadhiis waa dardari aqalka geeskiis kala maray waxaa haddana dhibaato iga sii qabsatay haweenka markii la jiifanayo waa waxaa waaye micnaha xilli kuleel ay ahayd marka ayaga sida anaga daaqad aa u furan xilliyada kuleelka waxaa jirta meel oo aqalka ay ka feedaano micnaha liirta ay ugu soo gasho dhibka kaloo sii jirna waxay tahay aqal waaye waxaa aqal soomaali waaye baadiye waaye albaab ma lahan marka anno iska cabsanaya oo fliya iska ahay waxaa markaa habeenka markii la jiifanaya meeshan xirmeyn see loo saaxanaa dhahay markaasaa leedhaa dadkan jiifanayo caadi waa dhinacaadi ka raaco ee iska saaxo waxaa dhawa cabsanaa waxaa xasuustaa marka kii fuustaan in lasoo qaaday alee dhahay fuustaan albaabka lagu dhiya wax soo galaya ma lahane fuustaan wax kasoo gudbaayo ma leh saaxo markaa saaxanaya marka yar oo adeerkii dhalay oo aan camal isla saaxanayn meesha aqalka markii kuleel oo jira marka waxaa waaye meeshii u fifeyti ad waxaa dha albaabkii hadda su-aal soo xeriya caawo dhan cid ku murmeynay albaab la-aan ay jirtay maxaa lee fuustil soo daboolay dhinacyada intaa ugu sii banaysay adha marka muran habeenkii iyo maxaa leeyahay kii subaxda aroos xataa masoo sugin waxaa dhahan meesha masii joogi kari mootada birbixiis alee saaraa dha waa laabana sidii ugu soo laabtay marka baadiya midaasaanay ugu layaab badneed macnaa baadiya dhankaas aa kala kulmay markaa tegey ugu dambeyn jiilka iyo sidoo kale ciyaalka hadda soo koraya maxaa kula talin lahayd walahi waxaa kula talin lahay hadda ilmaha hadda soo baxaya yaryarkaa waxyaabihii anaga nagu lawaanin jiray inaan nasano iyo inaan maxaa lalahay jiifano waxbarashadan inaan ku dadaalno oo ka faa'iidaysano nasiinadan oo maxaa lalaha u badnaano marka ciyaal waa waxaa horta jiif iyo wax laguma karaya laakiin waxaa beel e inay ku dadaalaan inay nastaano maantao dhan iska dawareeg iyo waxaas walaa dhow shalaynayaan iyo maalintaas da iska jiifalaya maxaa lalaha ayagoo bili jiifka u baahan tawaayaan micnaha wixii oo jiifki iyo wixii lagu cadaadi jiray inay fiican yihiin marka ciyaalka haddana waa iska dhib badin hadda dhagaxeyska iyo waxaas inay iska daayaano ee muslimka ay dhibaan iska dhaafaan guud ahaan intaasaynu kusoo afeereynaa barnaamijka waayaha nolosha oo toddobaadkan martii uu ku ahaa cabdicasiis cabdulle maxamed oo ka mid ah dhallinyarada ku nool magaalada tani jowhar ee caasimadda hirshabeelle intaynu barnaamijkan kiisa xiga ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
bawaayihiisa ilayl meel kuwaabo waynu kala fogaan miyaan ku warramay weli bawaayihiisa ilayl meel kuwaabo waynu kala fogaan miyaan ku warramay weli